galanayay wijaado oo wuxuu inoo sheegay inuu horta dhammaan suwarta wijaadadu laba surana waan soo aragnay meeshii inqidaac jiro bal markaa uu ruuxu khadkan la garanaye lagu kalsoonye inuu khadkiisa yahay nooc itisaal haba jiro ama nooc wasli haba jire ciddii can iyada taas ama wax lamida isticmaashayna tadliis bay tahay oo welibana tadliiskaasi marka mucaasara ay jirto ayuu sii xumaanaya tadliis xun uu noqonaya ama qolooyinkaa xadasna iyo akhbarana laga soo naqliyey iyagu kuwaasi dee kol dad qudwo u helano may ahayn oo dadkii lalahaa ficilkoodan iyo qowlkoodan iyo intay culimadii iyo aimadii ay yihiin qudwada ahaa maaha elalahaa ebel baa taasi madhabkiisa ay tahay ama qowlkiisa ay tahay oo kale qolooyinka iyagu taas la yimina kollay waa mujaasafa ama waxaan toosnaynba weeye waa taa bacd alculamaana kadib ba ay kala cabirayaan inuu yahay bal taasi waa xaggii riwaayada abiyaadan labada ku laabmaya sayna camalka labada bayl ee dambe ama inta aan u aragno oo kulluhu ka wixii wijaado lagu helay ama dhammaantii munqadicun munqadic weeye walawalu ka hore oo waa ka isaga ruuxan inuu khadkiisii yahay kalsooni ay jirtaana qadxiiba waxa lagu dheehay waslan ma maanaa wasli wax kamida un weeye oo wasli ayaa lagu dheeha ujeedadu nooc itisaal nooc wasli baa jira waqad tasahaluu halkan waa dhammaantood ma wadahee culimadii qaar weeyaan muxadisiintii qaarkood weeye way fudaydsadeen ay tasahushadeen halkan oo fiihi ay fii adaa'i nooca caynkan ee wijaadadaa gudashadiisii iyo markii la warinayay dad la gaadhsiinayey bican oo fa atow waxay la yimaadeen bican can ayay la yimaadeen qaala markaa imaamkii inuu salaaxu wuxuu yidhi wahaadaa kaasi dulfatun waa tadliis weliba yaqbixu wuxuu xumaanayaa oo tadliis xun noqonayaa sii adkaan tadliiskaasi sii xumaan in awhama haddii bal markaa uu leeyahay can fulaan leeyahay uu moodsiiyo oo dee uu loo qaato ana nafsahu kan saaxiba alkhadka ahaa ee khadka lahaa cayntiisa iyo nafiti xadasa inuu warramay hu kan le can leh ee wijaadada arrintiisu ay tay iyo waraaqa uu helay bihi waxaan dee lagu warinayo halkan ee wijaadada kuba sugnaa wa bacdun barhkood waa saa isxaaq ibnu raashid oo kale addaa waa gutay oo ujeedadu wuxuu warkii hore wijaado uun si uu ku soo gaadhay ahaa eenu samaac iyo qiraa'ayo waxba awjuhdii taxamulkaynu soo marnay midna aanu uba lahaynba ayuu haddana markii isagu doonayey inuu wariye isaga laga naqlinayay ayaa wuxuu ku guto waa lafdigii addahe uu isticmaalay xadahanaa osaas buu ku gutay oo uu yihi wa akhbarana warudda laakiin qowlkaasi qowl munkara lagu tiriyey waana la radiyey de aanuta aan soo sheegnay xaalkasuu ahaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waqiila waxa la yihi fi lcamali camalfalka iyada lagu camalfalayo wixii wijaado kugu soo gaadhay ina almucdama culimada intooda badani lam yarahu muu arag camalfal lagu camalfalo taas muu arag oo waxa weeyaan imaka camalkii iyo riwaayadii hadalabay karayeen taa hore abyaada saddexa inoogu sugnaa isagii waa uu helay waraaqahaas uu helay dad baaba uu aqriyaya ama sii gaadhsiinayaa oo uu warinaya hadduu xaqiiqadii sheegayo way fiicanta waa taa aan soo maray marka iyohantiro si wuxuu riwaayo u leeyu cidan kaba maqlay ama taas oo kale nooc adigu awuucadii taxamulkaa kaga mida kaga taxamulay waa kaa tadliiska ay kuba tiriyeen hadduu alfaadaha isticmaalo taase riwaayay ahayd laakiin camalka wuu sheegayaa waxaad heshay dee waaba saynmaa inagu wijaadan ku camal fallaa waa taa wax kale ma jiraan kutubtan aan hayno oo dhan ba bal xidhiidhka de haddii kitaab kitaab loo helana isaga naftiisu waa ijaazaad istaraatumay uun ayuu abwaabu noqonayaaye waxa aynu haysanaaba waa kutubtaa qoran en ognahay mu-alifiintoodii ee dee la og yahay wixii sugnaayo wixii kaleba axaadiisii ama dee inoogu sugnaatay bamaxbal taas ayaaba dee wijaado unbaan ku hayna waatan aan ku camalfalayno si aan camalfal ahayn oo camalfal wujuubkeeda aan ahayn kol haddii waxa ay sugnaadaan imika maba taalo malaa dee beryahan hore riwaayadu ay badnayd ee ninku waxaan uu warinayn uu ku camalfalayo riwaayo uu yeelan karayay ayay hadalladoodan ahaayeen haddaba muxuu leeyahay intoodii badnayd culimadu lam yarahu wijaado in lagu camalfalo uma arag oo sababtaani u aragi waxa weeye halkaa horan waa kulligu munqadec munqadec bay yidhaaheen kol haddii arrintuba inqidaac jirto xadiisku hadduu munqadec yahay ama uu mursal noqdo de markaa hore waataynu soo maray inaan lagu camalfalahayn bal oo wax daciifa uu noqonayo on lagu camalfalahayn de kol hadday wijaadadiina yidhaaheen kol haddaanay riwaayadii iyo aan werintii caadiga ahayd jirin iyo duruqdii taxamulkaynu soo maray adigu bal dariiqun aan lagaga taxamulin ee duruqdaa ay culimadu sugeen ba-a waa inqidaac baa jira ay yidhaaheen marka dee wixii munqadicana isagu camalfalkiisu waajib ma ahayn ama daciifba hadduu yahayba taas oo saa daraaddeed baanay u arag in dee iyadii lagu camalfalayo taas oo laa yarawna alcamala bihi oo waxay arrintu tahay waa qiyaaska loo qiyaas qaadanayo mursalkii iyo wixii lamidka ahaa in sanadkiisu xidhiidhin baltaawe laakiin wuxuu yihi wabilwujuubi jazama bacdu lmuxaqiqiin ay wajazama waa jazmiye aliftu waa lilidlaaqe filwujuubi waajibnimo ay waajib tahay kol hadduu sugnaado waxaana sugan yahay oo cillo kale aanu lahayn waxa jiraana ay tahay in adigoon riwaayo ulahayn un laakiin wax kale ma jirto o cillo kale ma jirto waa wax sugan waajibnimo in lagu camal falaa ay waajib tahay bacdulmuxaqiqiina culimadii muxaqiqiinta iday usuuliyiinta id bacdigood ayaa jasmiye saajweyni oo kale iyo wuxuu uhi sheekhu wahuwa taas ah in lagu camal falaa inay waajib tahay kol haddii aan waxa jira uun riwaayo la-aantaada ay tahay laakiin umuurihii kale ee dee xujo waxan uu ku noqon laha ay u dhan yihiin alaswabu qowlka sawaabnimada badan weeye oo kaas baa isagu sawaabnimo badan oo waxaaba uu leeyahayna waktigiisibu ibnu salaax lahaa axsaabta mutaakhirada ee riwaayadiiba ay yaraatay dee intaa la yidhaah mooye wax kaloo mutajihi ma noqonayso nawowna suu kaba cabiro waa qowlka saxiixo dee ujeedadu markii cusuurtii riwaayadiiba ee markii dambe ay riwaayadiiba iska inqiraaday ama ay yaraatay dadka waxay soo gaadhayaana ay yihiin un kutubtaa qoran haddii la yidhaha laguma camalfalayo waa inaad wixii riwaayo u yeelataa dee waxaan ku camalfallaba maynaan heleenba weeye waxaan ku camalfallaba maynaan heleen oo bal markaas iyada bal haddii qowlkaa hore jiray qowlka dee sawaabkii wuxuu noqon ee maanta iyo cusuurtii inaga horreysayba isaga un mooye mid kale aanu dhacahaynba ama aanu dee markaa noqoni uga jeelanahayn waa in lagu camal falaa inay waajib tahay weye kollayna waxaan filaya haddii dee waa xusuusantihin haddii aa xusuusantihin mukhtasarkii ibnu kasiir bal xadiis ayuu soo qaatay halkan wijaadada iyo xagga camalkeeda iyo waxyaalahaas uu xujaystay xadiiskuna waa xadiis xoogale tafsiirkiisana waa kusoo qaataaba oo bal markaasi de waxaana ulaabi kartaa wasalan soo akrisaneen jazama bacdu lmuxaqiqiina huwa lasabu wanasabuu way nisbeeyeen libni idriisa ina idriis imaamkii ahaa waxay u nisbeeyeen aljawaasa jawaasa alcamali bilwijaada banaani ay banaan tahay camalfal lagu camalfalo wijaadadii oo macnaa aanu laazim ahayn oo markaas saddex qowl baan haynaa qowl isagu waa kaasoo laguma camalfalayo waa qowl aadu baciida walow dee mucdamiyo layidhi loo tiiriyo walow qiilana ha kaba cabire qowlka labaadna waa kan bacd almuxaqiqiin uu tiiriyey saajweyni iyo oo uu leeyahay waa waajibba waana qowlka maanta iyo cusuurtii inaga horreysayba dee isaga un mooye mid kale aanu meel iyo wejiba lahayn ba sidaa uu kaba cabiray ba ibnu salaax qowlka saddexaadna imaamkii ibn idriis imaamkuna waa imaamkeeni shaafici maxamed ibnu idriis weeye ayuu leeyahay jawaaz alcamali bihi ayaa loo nisbeeyey oo qolooyin asxaabtiisii kaba mid ahaa iyo aimadiisu dee uu kaba cabiro qaadiciyaad oo nudaara asxaabihiina waa qowl ay xoogeeyeen ay uga nusreeyeen oo waa camalfal lagu camalfala inay jaa-is tahay laakiin waxaan leenahay waqtiyadoodii riwaayadaa shaayac ahayd iska da axaadiis iyo taase kelimo ruux laga maqlay taabiciya ama saxaabiya bay sanadkooda kusoo naqlinayeen bal iskabadaa kelimo cilmi iyo shareeco iyo waxaa kuba tacalluqsane hadal luqo ah ama tafsiir yaroo kelimo ba matalan kusoo arooray bal tafsiir laakiin kelimo luqadeedba ah oo nin dee markaa ama saxaabiya ama taabiciya ama kuwii ku xigay ah qowlkiisa ay tahay ama nin lugawiyaba ay tahay ayay sanadkooda kusoo noqliyen oo wax riwaayo waxanay u wada lahaayeen laakiin markii dee waqtiyadii dambe ay sii fogaatay ee umuurahaasi ay joogsadeen dadkiina waxaa soo gaadhayaa suxuftan dee dabdisan ay tahay hadal kale ma jiroon aan ahayn in la yidhaah in lagu camal falaa ayaa waajibo kol hadii waxaa jira ee cilada meesha lagu cilinaya tahay riwaaya la-aan ee wax kaloo lagu cileeyo aanay jirine sida kale xujadii wixii uu ku noqon lahaa ay dhan tahay waqiila waxaa la yihi filcamali ay filcamali bima wujuda fi lwijaada camalfalkii laguba camalfalayo xagga ina almucdama intooda badani lam yarahu ma arag oo kuma tegin camalfal lagu camalfalo wajazama waxa jazmiyey bilwujuubi waajibnimo ay biwujuubi alcamali bilwijaadati bacdulmuxaqiqiina muxaqiqiinta bacdigooda yidhaahaan bojweyni buu halkan u jeeday marka uu dee kitaabkii la nadminayo cibaarada u soo qortay wahuwa in dee lagu camal falaa inay waajib tahay wijaadadiina alasoobu qowlka sawaabnimada badan weeye wanasabuhu way nisbeeyeen oo libni idriisa imaamkii shaafici aljawaasi jawaas alcamali bilwijaada ayay u nisbeeyeen wain yakun bigayri khadihi faquli faqul qala wanaxwaha wain lam yaxsul marata beytkan waxaa dee faqul iyo lam yaxsul ba iita aan deme marka hore ku xarakaystay oo aan daakuna aqriyey waana si dee barhkood ay ama nusqooyinkii mutuunta qaarkood xarakaysnaa laakiin markastaa la xarakeeyey ayaa malaha nooc yar baa dee kollay uun yar nooc khalal baa wasanka oo adigu waxyaalaha kaba yimaado uun dee wasanka ama cuyuub dee noqda un ama shay marka dee la eego abyaadu wasankii ay lahayd dee maama baxarkan ay lahayd markaa uu caadiga yahay ay u dhantay tafciiladiisi waa saxe laakiin tafciiladiisa wax kamida markay wax go-aan oo kollay dee uu yar nuqsaani kuba imanayso taas baa kuba imanayso dee noociisana ay magacaabaan shuraaxdu laakiin haddii bal markaa laamta la kasriyo labadaba khadihiina hada la sukuumiyo kollay waxaa ku imanaya ee tafciiladiisii ku imanayee bal markaas uu ka nabadgelaya iyada taasoo inshaadkiisna aada buu utoosnaanaya laakiin nusqooyinka qaarkood ba ama matniga ayay labada kelime ee ama labadan xaraf ee ugu dambeeya labada shadriba ay sukuunsanaayeen waana san markii hore aan aqriyay carabka mariyey bal haddii taa kale la yidhaha waxay noqon wain yakun bigayri khadihi faquli qaala wanaxwaha wain lam yaxsuli oo labadaba la kasriyo markaa tafciiladiisii ay kollay dhammaanayso wax ku imanaya aanu jirin ama kaloo nabadgelaya waxa tan kale kuba imanaya ama waxa gelaya qadci ay waxa ay ku magacaabaan bal wain yakun hadduu yahay oo waa waxaan waa wijaadadii baan ku jirnaa bigayri waa kitaabkan aada heshay ama suxuftan aada heshay bigayri khadihi ninkan mualifka ama kalaamkan le khadkiisii waxaan ahayn uu kuba sugan yahay faqul waxaad tidhaahaa qaala fulanu iyo wanaxwa wixii lamida sida dakare iyo taas dheh ee dee wajadtu bikhadiha odhanin wain lam yaxsul haddii aanu xasilin alwusuuqu kalsooni binuskati nuskadan lagu kalsoon yahayna qul waxaad tidhaahaa balaganii can fulaan dheh waljasmu laakiin jasmin la jasmiyo qaala fulaan laba yidhaaho yurjaa waa la rajaynayaayo xilluhu xalaalnimadkiisa iyo inuu bannaan yahay baa loo rajayn lilfadini ruuxii dee aqoonta lahaa ee caalimka ahaa ee fahmada iyo lahaa aanay ka qarsoonaan ahayn wixii dhacay hadday wax meesha ka dhacaan aanay ka qarsoonaan ahayn haddii taxriif dhaco ama wax wejigiisii lagaba bedelo aanay taasi isaga kaba qarsoonaan ahayn ee dareemaya garanaya inuu markaa iskaba jasmiyo oo uu yidhaaho qala fulanu taas yidhaaho ayaa adigu loo rajaynayaa maxaa halkana ay tahay umuuraha aynu soo haynay wuxuu ahaa ninkan bal markaa waxaan dee axaadiisan ama kitaabkan ama umuurahan isagu ahaa lahaa ama riwaayada u lahaa ayaa qoraalkiisi iyo khadkiisii bay waxaasi ku sugnaayeen waataa bal markaa wajadtu bikhadi aada odhanaysay haddaad ku kalsoontay haddii kalena dee danantu anahu bikhadi fulan aada odhanaysay markaasna aada sheegaysay hadalka intiisii kale halkan maxaa jira axaadiistan bal markaa ka soo qaad aan kala soo qaadna axaadiis kooban ama kitaabba imaka dee innaga taasaaba taaloo kitaab kutubtana dee inta badan sheekh afartiisiiba guud ahaanba maaheen kitaabkan ama axaadiisani haddii ninkii dee bal markaas ama lahaa ee mu-alifkiisa ama riwaayada u lahaa qoraalkiisii aanayna cid kale khadkii ay kuba sugan tahay laakiin kitaabku waa taaliiftiisii ama axaadiisani waa axaadiisu isaga riwaayada u lahaa isaga khadkiisii maayo ruux kale khadkii bay kuma sugan tahay iyada markaa dee ma odhanaysid wajadtu bikhadi ina khadkiisiiba maahe laakiin markaa maxaad odhanaysaa qaala fulanun un baad odhan waxaa lamida dee kutubtan imika markaan wax ka naqlinayno sheekhiye macruufi ay leeyihiin khadkoodii asal ahaan ma aha ee ciddii iyadu makduudo haysatay khadkiisii ah waa odhan karaa tii hore laakiin inagoo kale oo kutubtan la madbaceeyey oo cid kale ay qortay un hayna iyada markaa bikadi fulan la odhan maayo ee qaala fulanun baad la odhanaya sada imaanka haddaad tiraa qaala alciraaqiyu fii sharxi ama fii manduumatih waa taasun oo taas iyo wixii lamida ee alfaadaha dee qaala iyo dakare iyo waxyaalahaas ayaad odhan taasi waa bal markaa waxa weeyaan waa marka ay meesha ay taalo inuu kitaabkan leeyahayna la hubo ama lagu kalsoon yahay dee nuskhadana nusko dabdisan oo dee la og yahay oo dee sixadeeda la hubo ay tahay oo way noo dambaysaana muqaab horena waan waxuga soo aragnay muqaabalada kutubta iyo saas oo kale dee markay fartahayna imakada nafteeda kutubtan lasoo madbacaynayo ee cid dee isxil qaabtay oo aqoonteediina le ay taxqiijinayso nusqooyinkii matnigaha bay laabmaan mid bay asalkaba dhigtaan way eegaan wixii si bal ay bal horta loo gaadho waayo taxqiiqa arrintiisa ugu weyne looga jeedaa maaha tacliiqan iyo waxyaalaha la sheegayo ee arrinta ugu weyne taxqiiqu waxa weeye bal in la helo cibaaradii iyo alfaadihii uu sheekhay kitaabkan lahaa uu ku qoray tii ama adigu lagu dhowaado taas bay tahay oo lafdigii la dabdiyo oo kii uu isagu ku qoray waayo qoraal ka badan ee kolba ay cidisii naqlinaysaa had iyo goor taxriif badan oo markaa iska daba tegaya ayaa jirto kolkolba u cibaaradiisa meesha ay kaba baxaysahay intaa horta la gaadho saasay nusqooyin kala duwan loo ururiya nusqooyinkii weliba la eegaa kuwii ugu dhowaa waktigiisii haddii lahla tii uu isagu qoray ama lagu dul aqriyayna waaba deeta ugu siiba mudan oo bal markaa kuwa asal lagaba dhigtaa haddaba bal markaa waxa weeyaan haddii dee nusqadii ay tahay mid la saxay oo la dabdiyey oo markaas saa lagu kalsoon yahay inuu kitaabkiisii yahay khadkiisiiba yaanu noqonin been qaalo ayuu odhan laakiin maxaa jirta buu leeyahay nusqadan kalsooni ma jirto nusqo muqaabalaa maaha nusqo la saxay maaha nusqo ciddee bal markaa dadkii aimada ahaa iyo ama dadka intay soo martay la aqriyo dee hagaag loo saxay maaha waa nusqo caadi oo mujaradon waxba aan dee bal markaa kalsooni sidaasa oo sixadeeda lagu kalsoonaada aanay jirin marka caynkaasa wuxuu leeyahay qaala ha odhanba waayo cibaaradiisiiba lama hubo inay tahay inuu dee si uu ku alifay ama uu ku qoray ay tahayba iyada laguma kalsoona ee waxaad tidhaahun balaqanii can fulan iyo wajadtu can fulan iyo cibaarada mde wajadtu fii nuskati min alkitaabi alfulani iyo hajazminin buu leeyahay laakiin muxuu raaciyey haddii ninkani nin aqoonle uu yahay kitaabkan daalacanaya aanay ka qarsoonaanayn haddii saqad jiro ama isqaad jiriya waxay meeshii ka dhacaan haddii taxriif dhaco ama kelimaadkii wejkeedii lagaba bedelo aanay ka qarsoonaanayna uu dareemayo oo uu isagu sidaa ku sixi karo ku dabdin karo iyada markaa dhib ma laha hadduu jasmiyo oo uu yidhaaho qaala fulan yaanay nusqadu mid musaxaxaa ama muqaabalaaba noqonin mid lagu kalsoonaado iyaanay noqonin be inuu jasmiyo waayo aqoontiisan iyo idraagiisan ayaa wuxuu keenayaa ee inuu wixii saqadana ogaado haddii waxa taxriif dhacayna uu isagu dareemo uu garto oonu saasun kuma soo naqlin marka kaas inta badanna musanifiintu iyagoon dee waxyaalaha kala eegin kutubta dee qaala fulan iyo taasoo waa inta badan way jasmiyaane bal intaa weeye labadan bayna wain yakun hadduu yahay waxaan qorani bikayri khadihi waa sheekhan isaga wax maanta dee hadalkan lahaa sanadkan lahaa ama ta'riifkan lahaa khadkiisii waxaan ahayn faqul dheh oo imikana inagaytani inooga saalaayo waa kutubtan aan arkayno ee aan haysano markaan wax ka naqlinayno waa tii aan la iman lahayne qaalo iyo wanaxwa wixii lamid ee alfaadii jazmiga ahaasee dakara fulan iyo adigu alfaadii jazmiga wn wain lam yaxsul haddaanu xasilinoo alwusuuqu kalsooni binuskati nuskadii lagu kalsoonay nuska la dabdiya ama la saxay ama cid la muqaabileeyeyba maaha qul waxaad tidhaahaa balaqanii can fulan ama wajadtu fi kitaabin في نسخة من الكتاب الفلاني عبارة ساسون والجزم لكن جزم لا جزم قال يا وحلا ميدا لا يراها لفتي مركع الفاضي جزم لا استعماله إنك سو نسخة يان كالسون لا تشرينه يرجع ولو رجينا يا حل وحلال لما تكيس وحلال يا ما جائز السجي هاي الفضين روحي فهمت لها isagu waxaan dareemaya haddii wixii dee yimaadee saqadiya iyo markaa taxriifiyaba dareemaya halkaa waxaa inoogu dhammaaday kollay baabkii dheeraa ee ahaa anwaacdii taxamulkood ee kutubtan ama kitaabkan abwaabtiisa kuwa kuwa ugu dhaadheerba kaba mid ah ama ugu dheerba qaybihiisina waan soo aragnay qaybo badan oo taa kamida maanta de inagu bal culimada iyo juhdigoodi iyo si ay arrimi ahaan jireen markii riwaayo ay jirtay ayaan ku ogaanaynaa in waxyaalo badankoodu haddaan isnaha maanta tadbiiqiya dee badankoodii aynaanba tadbiiqin ahayn weeye laakiin taas baan kuba ogaanaynaa dee waxyaalana waaba dee wax aynu imikadanba la isticmaalayo oo lagaba faa'iidaysanaya haddii dee riwaayo ay jirto ad wax warinaysana kolley waa wixii aad ama duruqdii aad ku taxamuli lahayd ama cibaaraadkii adaha ad isticmaali lahayd taasba weeyo way noogu sugan tahay halkana maxaa inoo bilaabmaya kitaabat lxadiidi wa dabduh xadiidka qoraalkiisii iyo dabdintii la dabdinaya si ay u dhacaysay kolley baabkana waa maanta waxaan haysanaa un kutubtan laynoo madbuceeye sahlan ruuxi markuu doono kitaabun buu tegayaa qiimo yaroo jaban oo dhici karta berigaa hore kitaabkan oo kale markuu ninkii daalibkaa uu doonayo inuu helo bal midaadkii dee uu kuwa qoranayay hawshii kaba gaadhaysay cushurkeedna ma noqonaysa waxay naga gaadhaye kitaabka wajaahaysa ayaan soo qaadanaynaa iyagi waxay ahaayeen bal haddii dee la iibiyena waa lacag qaariyay ahayd oo kollay niman nasaakiini way jireen oo kutub dee ama ujra ahaan iyo waxyaala dadka ugu qori jira ama iyaguba taa iibin jiray inta badan waa qoran jireenoo bal ka soo qaad khadkii looxada looxyada lagu qori jiro markuu kitaabkii ku qoranayo waraaqiba isaga naadir agtiisa ku yihin bal waktiyadii aan waraaqu soo bixinna hortooda waxyaalo kale oo aan dee mutayasir ahaynba wuxuu ku qoranaya uu jiro de bal markaa wakti uu ka qaadanayay iyo hawsha uu kaba gaadhaysay bal taas haddaba taariikhtii waxaan uga wadaa baan leeyahay umuurahan xadiidka sida loo qorayay iyo sida loo muqaabalaynayo iyo sida haddii waxay meesha ka dhacaan loo saarayo loogu xaashiyada loogu qorayo iyo bal xarafka muhmalka iyo kaa isagu aan muhmalka ahayn sida loo kala soocayo umuuro badan oo waxyaalahaasi dee ninkii kitaab makhduuda haystay ee daalacanayay ama nin muxaqiq oo kitaab doonaya makhduuda inuu madbaceeyo oo uu nusqooyinkaas kasoo madbaceeyo fartaa waa shay uu u baahanyo ku camal falayo innagase kutubtan aan iskaba haysano bal culimada juhdigoodii iyo cilmigan ina soo gaadhay sidaa dhibta yar inagu soo gaadhay bal markaas dee marka la eego xagga dabcadiisa iyo umuuraha maha aqoontiisiiye waa qoraalkiisii na soo gaadhay bal juhdigii weynaaye culimada ku bixiyeen iyo siday u dabdinayeen iyo siday taxriifka iyo waxyaalaha saqadka iyo ugaba dhowrayeen hadday wax yimaadaan bal si looga nabad galo xuruufta iyo waxyaala adigu umuuro badan baa inoo iman doonto inta badan ah shay bal aan ogaanayno un bal juhdigii weynaaye cilmiga lala soo maray qoraalkiisa iyo dee bal markaa dabdintiisa taa weeye waxyaalo badan maanta dee waa umuuro aan kaba maaranay ama umuuro aan baahi imaka inoo haysa aanay jirinba waikhtalafa way iskhilaafeenoo asixaabu asxaabti saadku waa kasrisan yahay waana saasaa dee fasaaxo badan saasaana kashdee shuhrana badan iyadoo la fadxiyo la idhaaho alsaxaabu haddii laakiin asaxaab ay ta'da ay gelayso ta'dii marbuudada ahayd ee deeh ahaanna loogu joogsadaa ay asaxaabatu noqonayso iyada markaa fadxada ayaa meesha imanaysa ee imika halkan waxaa sii dee shuhro badan fasaaxo badanna saadka in la kasriya ayaa fadxadiisa ka siiyay waxa weeyaan shuhro badan kana fasaaxo badan oo wakhtalafa way iskhilaafeen asixaabu asxaabtii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim caleyh waalatbaacu iyo atbaacdoodii waa taabiciintii fii kitbati alxadiidi kitba kaafku waa kasrisan yahay macna kitaabana weeye qoraalkii xadiiska la qorayay isku khilaafeen taas oo bacdigood ayaa waxay ku tegeen inaan dee xadiidkii la xifdiyo oo uu ruuxu xifdiyo laakiin aan la qorin taas bay iyagu kuba tegeen waa saxaabada qaarkood baa taas diidi jiray ama aan qoran jirin iyagu waxa ay karaahay karaahayba kuwa ideein waxa weeye taabiciintiina barhkood baa taas ahaa xaaladoodu ahayd waalijmaacu ijmaacina laakiin ummaddu ay ku ijmaacday cala aljawaaz muncaqidun ama dee cala aljawaazi banaani ay banaantay kitaabada xadiiska la qoraa waxa weeye adigu taas laguma ijmaaca ma wal ijmaacu ijmaaci muncaqidu mid guntamay weeye oo cala aljawaasi banaani kitaabada ay banaanto ku guntamay markii dambe bacdahum saxaabada iyo taabiciintaas iyagu karhi jiray dabadood oo markii iyaga dabadood waxaa lagu ijmaacay inay bannaan tahay biljasmi xaala kownihi majzuuman bihi iyadoo taa la goynayo oo la jasminayo maxaa loogu ijmaacay taas biqowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi sala allahu calayhi wasalam uktubuu uktubuu liabi shaahin ninka abi shaah la yidhaah u qoro waa nin reer yamaneed ahaa rasuulka ilaahay baa maalintii yowmu fatxi maka ama maalintii labaad aduu khudbad buu jeediyey khudbadii wixii ay kulansatay uu wax ka xafiday buu isidhi way kaa kala baxsan waana jeclaystay inuu dabdiyo deetuu yihi yaa rasuulallahi d rasuulka ilaahu ii qoratan octubo dhe waana khudbadiisii fatxu maka markaasaa rasuulku yihi sa saxiixayn kuba sugan uktubuu liabi shaahin ninkan abi shaah waa kunyadiisii u qora waa kaa rasuulkii ilaahay fasaxay in la qoro xadiiskiisiina way ahay iyo wa katbi sahmiyi liqowlihiidii bay ku cadfan tahay iyo wa katbi sahmiyi katbina waa kataba masderkeedii hoosaa kitaababa ay tahay bay katbina masderkiisa tahay walow aan dee malaala kitaabadii ay kaba badan tahay qiyaaskiiba kii ahaan laa weeye wa katbi sahmiyi iyo ninkii reer sahmi qoraalkiisii uu rasuulka ilaahay idankii iyo fasaxii uu ku qorayay wax taasna waa xajo labaad iyo daliil labaad oo caddaynaya kitaabada xadiidku inay wax jaa-isa tahay wax karaahi aanay kuba sugnayn hadhow sidii lagu dabdinayo inoo gelayaa abadan bayd wuxuu kaga hadlay uun bal xukunka kitaabada xadiidku ay leedahay dee waana khilaafkii hore jiray unbuu inoo soo naqliyey ama markii dambe waxaasi meeshay kaba baxeen haddii aan kitaabadu jirinna cilmiba maanta inama soo gaadheen xadiisna inama soo gaadheen qur-aanna inama dee si inoogu soo gaadha way adkaan lahayd cilmi kalena inamaba soo gaadheene kutubtan la geliyey ayuunbaa buu inoogu soo gaadhay marka waxaa jirtay saxaabada qaar baa iyo taabiciintii qaar baa iyaga agtooda karhi jiray in la qoro kolley iyagana musnadadkoodu wuxuu aha xadiidka saxiixa muslim ku sugan laa taktubuu canii shay-an ila alqur'aan ama hayra alqur'aani waman kataba canii shay-an hayra alqur'aani falyamxu aniga waxaan qur-aanka ahayna iga qorina ninka iga qora waxaan qur-aanka ahayna waxa weeye ha masaxo ha tirtiro bal xadiidkaas oo saxiixa muslim ku sugan oo abi saciid alkhudri warinayo ayaa jiro oo taas baa kollay karaahada asal u ahayd saa daraaddeed bay saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkood ay karheen in saxaabadii kaba mida iyaguna saxaabadii bacdigood iyo taabiciintii dee in badan oo kaba mida markii dambena culimadii guud ahaana waxay ku tegeen wax karaaha oo ku sugan inaanay jirin ay bannaan tahay iyaguna waxay u daliishadeen labadan daliil iyo dee waxyaalo kale oo jira oo bal dee khadib waxaa u leeyahay kitaab dhan oo lagu magacaabo taqyiid lcilmi oo madbacaysan ayaan u weynaanin be oo kollay kitaabada cilmiga iyo waxyaalahaas uun arrinta uu kaga hadlo taqyiid lcilmi labada xadiis waxa weeyaan mid waa taa khudbadii rasuulka ilaahay loo qo markaa ninkaasi markuu weydiistay in loo qoro rasuulku yihi uu qoro waa amar rasuulka ilaahu saxaabadii amrayay alaqal amarkii wujuub haddaan la odhan idan iyo fasax baa jira haddii aanay arrintu jaa-is ahaynna dee rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xafidun buu odhan lahayo muu idhaaheen u qora taasi waa mid sahmigan uu sheegayaana waa saxaabigii jaliilka cabdillahi bni camr bn alcaas waayo jilibkoodan qoreysheed baa reer beni sahmi baa la odhanayay oo waa nisbo jilibkoodii hoose waana jilib mashhuur ahaa oo macruuf ahay oo reer beni sahmi ah ayay dee nisbadu tahay haddaba isagana qoraalkiisana uu sheegaya waxaa saxiixa bukhaari kuba sugan kitaab ulcilm iyadoo uu abu hurayra yihi axad asxaabtii rasuulka ka mida salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo iga axaadiis badnaa maba jirin hada wixii aan cabdillahi bni camrin mooyaane waxaanu taa ku cileeyey fainahu kaana yaktubu walaa aktub waana cadigii rasuulka waa qori jiray anigu se maan qorahayn waxaa kaloo abi daawud sunantiisa kuba sugan iyadoo uu markaa waxa weeyaan uu yihi cabdullaahi bni camrin waxaan qorayay shay kastoon rasuulka ilaahay ka maqlo marka waxaa kuba sugan intii uu inoo soo naqliye laakiin indhaxaanu inoo soo naqline dad baa ku yidhi dee rasuulka ilahay wax kastood ka maqasho miyaad qoraysaa iyaduu rasuulka ilaahay bashar yahay kal uu cadhaysan yahay uu jiro kal uu raaliyiyo taasba uu jiro rasuulka ilaahay baa salawaatullaahi wasalaamu caleyh u sheegay markaasuu yihi octob marka fa inii laa aqul ilaa xaqan xaq mooyaane wax kaloon odhanaya anigu fii xaalat alrida iyo fii xaalat algadab waxaan idhahaa waa xaqun ee qor buu yihi o waa u fasaxay rasuulka ilaahay isagana bal haddaba taasaa jirto labada arrimood marka meesha waxay imanaysaa dee qoladana xadiis bay daliishadeen kuwana xadiis ama axaadiis bay daliishadeen maxaa see lagu jamcinaya dee kollayna siaan kitaabka ugu tegi doono kuwii horena aan kuba soo maray adila saas oo kale markay istacaarudo waxa ugu horeeye la eegaa waa in la jamciyo haddii kalena duruqdii kale inu soo marray ama inooga dambaysa ayaa la raacaa marka culimada qaarkood ayaa waxay kaba dhigeen xadiidka abu saciid alkhudri inuu horeeyey oo uu mansuuq yahay oo sababtuna waxay leeyihin taasi mar hore ay ahayd waa kan sadxu makaba uu fasaxay bal masalan waxa weeyaan dee saxaabigan abushaah waa kan isagu saxaabigan oo dee isaguna waqtiyo dambe ay ahayd wuxuu qorayay iyadana isagana idankaa uu haystayo bal waxay ka dhigeen xadiidkaa hore inuu mansuuq yahay barhkoodna waaba cileeyaan sida alfiyada suudi matniga kuba sugan oo fa bacduhum acalahu bilwaqf oo barhkood waxaaba yidhahdeen xadiidka abu saciid marfuucba maaha ee waa mawquufun walow saxiixa muslim ku suganya lakin dee muslim waa saxiixaan buu usoo qaatay iyo mar ninka dee qur-aankii iyo xadiidkii meel ku wada qora taas si aanu dee iltibaasu dhicin weli waqtigaasna dadka qur-aankii baa soo degaya dadki way cusubin waxaa la arkaa usluubkii qur-aanka iyo usluubkii xadiidkaa dadka hagaag inaanay uba kala baran ama aanay dee halkaa yar shucuurkaas iyo dareenkaas iyo kala soocaas dawq ahaaneed weli aanu dadka qaarkood jirinoo si aan ikhtilaadkaasi u dhicin ayay arrintu ahayd oo waa awal amri markii laga aamin noqdaa laysuma fasaxay barhkood waxay leeyihin waa dee ninkii xifdilaa si aan loo ictimaadsan un kitaabadii oo loo xifdiyo iyo xataa caynkaasa ayay ahayd calaa kulli xaalin khilaafku waa inqiraabay dee arrintiina waxa bay noqonaysaa bal jawaazunba maahe dee waqtiyadaa dambe waajib baabay noqonaysa si kaloo cilmiga kuma gudbo oon iyada ahayni mabay jirinba oon kitaabadii ahayni khilaafkana waa inqiraaday dee sababtiisna iyo musnadku lahaana kaaba weeye kollay adiladii jaanibka kalena ee culimada qaar u arkeenba inay kaba dambaysayna taaba wey waاkhtalafa way iskhilaafeen aلصxaabu wاlatbaacu fi kitbat اlxadiidi bay isku khilaafeen oo kuwa karahaya kuwa aan karhinba wاlijmacu lakin ijmaaci muncaqidu calى اljawaazi bacdahum waa صaxaabada iyo taabiciinta daboodood biljazmi goyn la goynaya waa majzuman bihi waliqowlihi uu rasuulka ilaahay qowlkiisa yii uktubuu liabi shaahid iyo walikatbi sahmiyi wey ninkaa reer sahmi qoraalkiisii dee rasuulka ilahay idankii wuxuu ku qorayay wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wayanbagii waxa haboon icjaamu maa kii dhibcayntiisa iyo in dhibco loo yeelo yustacjamu dheehgelaye iltibaasuu ka imanayay hadhow xurufihiisu eeka ee haddaan dhibcaa loo yeelin aan la kala garanahayn taas in dhibci loo yeelo way mudan tahay oo haboon tahay wa shaklu maa kii xarakayntiina way haboon tahay oo waxa haboon shaklu maa kii xarakayntiisa la xarakeeyo yushkilu isaguna ishkaal gelayay oo dee xarakadii caraabeed ba ama xarakadii kale haddii aan waxaan xarakaysnayn si kale looguba dhawaaqi kari lahaa ruuxa ishkaal ugaba iman lahaa in sidaa loo aqriyayaana ay bal markaa dee ishkaalu kaba iman lahaa taasna in la xarakeeya wax haboon weeye laa maa yufhamu manaa ay laa ma wixii se maya yufhamu lakin laa yushkalu lama xarakaynayo maa yufhamu wixii la fahmayo wuxuu hadduu iska mafhuum yahay oo qalad si uu iska cad yahay waqtiga yaan la iskagaba lumine xarakadiisaba wey waqiila waxaa la yihi kullihi ay yanbagii shaklu kullihi ama shaklu lmaktuubi kullihi wey wixii qornaa ee la qoray in la wada xarakeeyaa way haboon tahay baa la yihi lidibtidaa-in kii isagu mubtadig ah ee cilmiga bilaabanayay ee wixii waadexaani agtiisa mushkilka uu kuba ahaa in loo xarakeeyo ama wada xarakaystaa taasi waabay haboon tahay kii mubtadiga ahaa wey waakaduu culimadu waxay adkeeyeen murtabis alasmaai dabda murtabis ilasmaai asmaada keedii dheehgelayay wixii magacyo ahaa waxa weeyaan dee ishtibaahu kaba imanayo ama iltibaas in la xarakaysto oo la dabdiyo ama dee dhicihii iyo xarakadii lagu dabdiyo taas bay culimadu adkeeyeen sababto asmaadu way ka duwantahay kalaamkan kale caadiga ah oo dee wax qiyaas soo gelaya ma jirto wax ka horeeya ama ka dambeeyo kutusaya sidaad ugu dhawaaqi lahayd ma jirto bal markaa intaasna la xarakeeyo adkeeyo la dabdiyo adkeeyana la xarakeeyo walyaku ha noqdo dabdigu fi lasli waa asalka dhexdiisa waa kitaabka dhexdiisa iyo halkaa uu kaga jiro sadarka dabdiga iyo xarakadu haba noqoto wa fi lhaamishi halkan fi baa ka dhacsan inaga nusqadeena walhaamishi wa fi lhaamishi haamishkana dabdigu ha noqoto xarafkii mushkilka ahaa ee dabdiga u baahnaa markaad kitaabka dhexdiisa ku xarakaysaad ku dabdiso dushana halka ku toosanna xarafkii soo dhigo oo xarakadii haddana muuji sida waxa weeyaan waa culimadu say isticmaaleen kutubtoodii hore raggii wax mutqiniinta ahna ay ku dabdin jireen fi lasli walhaamishi maca taqdiicihi googeyntiisa ninkan kaatibkaa weeye googeyntiisa uu googeynaya iyadoo ay la jirto alxuruufa xuruuftana uu googoynaya markaa uu haamishka ku qorayo fahuwa kaas baa anfacu nafci badan oo waxtar badan bal baabka waxa weeyaan kolley waliba waa umuurihii ugu sahlanaa kuwani hadhow marka ikhraaj takriij saaqid iyo gaadhno iyo waxyaalo oo waxyaalo kolley dhici karta dee nin kitaab makhtuuda haysta mooyaane inagii camali ahaan kol haddaynaanu arkayn laga yaaba inin yar adadkaade laakiin kolley abwaabtii adkayd haatan iska dabayaaqay noqon marka kan iyo sifada riwaayada iyo waxaa dhaafno marka dambe kitaabku waa inihii jilicsanaaba hadhaya kitaabkan bal marka maxay tahay tani inagii kitaab dee waan qoranaynaayo waad inuma qoranayno kitaabkii oo qoran walow dee kutub badan oo haysnaa dabdi ay isaga baahan tahay xarakadeedii barhkood iyagoo xarakaysan ay qalad tahay in badanna aanay ahayn wixii ishkaalka lahaana uu siisii inta kuba yimi uu baahanya dabdinta iyo taas haddana dee iyagu way gacantooday ku qoranayeen oo waxay iyagu isticmaalayeen marka wuxuu leeyahay waxaa mudan oo habboon ruuxii wax qoranayey wixii bal markaa labsi ka imanayey dhehgelayay ee haddaw xarafkan iyo xaraf kale ay isku mid noqonaya dee sibay u wada qormaan xuruuf badan baa isku si u qoranta waxa lagu kala soocaa waa dhibcahan ama xagga hoose ha ku qoraadeen ama dusha oo kale taas bay ku kala soocmaan weliba markay isku jiraanna xuruuftu kolkolba markay xarafku keligii yahay uu shakli gaaro u gooniyo leeyahay marka haddana uu kelimo xaggeeda hore gala ama bartankeeda gala in aakhir kaba gelin xuruuf markii hore shakligoodu kala soocnaa ayaan markaa kala soocnaynba haddaan dhibcihii loo yeelin haddaba wuxuu leeyahay icdaamku waxa weeyaan waa dhibcanta weeye oo waa in la dhibceeyo dhibcii loo yeelo ma yustacjamuna wixii labsigelaya hadhow kaa dhehgelayo tan waxaa wada iyaga agtooda aqoontoodii sare daraaddeed iyo luqadoodii ay ahayd ama barhkood ay ahayd ayaa laga yaabaa xataa iyagoon dhibci u yeelin kalimaadka qaarkood inay sooda u garanayeen hadalkoodana waa wixii adigu isticjaam ka imanayay iltibaas kaba imanaya in dhibci loo yeelo mafhuumkiisa tii kale layska daaye laakiin taasi markii dambe in dhibcaa loo wada yeelo wixii dhibic lahaaba kii muhmalkaana dhibicii lagaba daayo balka muhmalka ah ee muhmilmaha muhmalka ah nafsiyaala ay sameeyeen waan arki doonaa haddii ala insha allahu tacaala bal taasi way habboon tahay shakliguna waa xarakadan fatxa kordho weyo hooslo weyo taas baa shakli la idhaha icdaamkuna waa in dhibicda wixii dhibcihii weeye haddaba kii isagu eeg xarakadu iyadu way ka duwan tahay dhibca oo kelimad badan ruux iska aqriyi karayaa jirto oon dee labsi kaba iman ahayn marka wixii mushkila ee qalad ka iman karo iltibaas ka iman karana ha la xarakeeyo laakiin wuxu hadduu wax mafhuuma yahay waadixa yahay ee waktiga yaanan iskaga lumin isku daanin ruuxii ha iskaba daayo bal taasi waa beydka hore waxay soo naqliyeen oo kale waa sida qaadiciyaad yidhaahe hadduu ninku muntadi yahay oo wixii waadixa aga agtiisa mushkil uu ku yahay waxaan dadka kale agtooda waadixa wy agtiisa waa mushkil isagu wuxuu u baahan yahay dhammaan inuu wada xarakaysto marka kii isagu mubtadi ahaa ha iska wada xarakaysto taasi waa mid ama iyada asmaada oo kale qiyaas ma galo had iyo goor taxriifka ugu darana waa taxriifka asmaada dhaca oo ninku inkastuu imaam yahay caalim ku yahay dee ismigani naxwi kuma tusayso sarfiku iyo balaada iyo waxba aad ku garan kartaa ma jirto wuxuu ubaahan yahay dabdin iyo naqli ayuu ubaahan yahay marka ismi asmaadu waa taxriifka ugu daranaya had iyo goor dadkana kaba dhici jiray imikana dee dhacaba marka taas oo kale kol haddaan qiyaas kelahayn oo sida kelimaadkan imika naxwi ama sarfi aad ku garan karto siaad u aqriya leeda ku toosinaysay aanu jirin iyada markaa kuwa aada ha loo hubsado oo wixii multabitayna magac iska caadi ah dee maxamed oo kale waxay latahay waa magac iskaba caadi oo kale magacyada khaasatan itibaas kaba imanayo taxriif kuba imanayo ha layska hubsado ha layska dabdiyo taas mooy ama beydka ugu dambeysa muxuu inoogu sheegay culimadu waa dee itqaankoodii bay taasi ahayd iyo ilaalintoodii marka imika dabdintii hore un weeye wixii waad xarakaynaysaa kelimadii waa kelimadii mushkilka ahayd baa doonaysa inay xarakayso kitaabkii ma wada xarakaynay sideed haddaba kelimadii dee inay kitaabkii meel bay kaga jirtaa sadarkii meel bay kaga taallaa halkii ku xarakee horta xarakadii laakiin tadaakul baa iska iman karoo sadarkii ka sarreeyey kan ka hooseeyey khaasatan kutubta aada la isugu dhadhaweeye oo kale way isgashaa oo kolkol baa la garan waayaa xarakadan ma ka fadxabaa kelimadani leedahay mise waa kasar xarafka ka horeeya ka sarreeya leeya kolkol ictibaadkaasi kama yimaada haddaba si taa looga baxo ayaa maxay samayn jireen raggoodii mutqiniinta intay kelimada mushkilkaa kitaabka dhexdiisa ku xarakaystaan ayay halkii ku toosnaydna ay kelimadii soo dhiganayeen kolkol waxay dhiganayeen hadduu xaraf keliya iltibaasku yahay xarafkii ay caadi u dhigeen oo suuradiisii kelida ahaa oo xarakaysan bay meeshaa ku dhigayeen kolla kelimaday soo wada dhiganayeen marka kelimada la dhigtana weliba raggoodii mutqiniinta maxay samaynayeen kelimadii iskumay darayn xaraf xaraf bay u qorayeen sababtuna waxa ay tahay bal imika nuunta iyo ya-do kale haddaan soo qaadano hadday kelimadu ku bilaabmaysa ama dhexda ay ku jiraan sibay wada qormayaan dhibcuuf bay noo kala soocayeen laakiin marka la kala googooyo nuuntuna shakli bay leedahay keligeed ya-duna shakli kalay leedahay oo marka horeba shakligoodii baa loo kala garanaya haddaba si ay taasi u dhacdo ayay xurufta kelimadaba googoynayeen oo kelimada muqadaca ayaa halkaa haamishka ee ku toosan ayay ku qorayeen labadaa meelood bay ku wada dabdinayeen waxaasna waa si la ysaga ilaaliyo taxriif ay u dabdisaan intaasba weeye oo wayanbaqii waxaa haboon icjaabu ma kii dhibcayntii ama in dhibca loo yeelo yustacjamu isagu ee dhehgelaya la adkaysanaya ama ruuxa iltibaas uu ka gelayay washuklu ma kii xarakayntiina waxa weeye way haboon tahay yushkilu isaguna ishkaalka laama ishkaal gelayay laamaa yufamu kii isagu la fahmayey ee waadixa kaa isaga waxba lama xarakaynayo waqiila waxaa la yihi yanbagii shaklu lmaktuubi kullihi iska jira markaas kulluhuna nusqooyinka qaarkood uu ku dabdisay shaklulmaktuubi kullihi wixii bal markaa oo aan dee ismi majruur aan taakiidkiisi kaba dhigno waxa weeyaan wixii maktuubkaa ee la qoray dhammaantii idoo mushkil iyo mushkil la kala eegin iyo kii kayru mushkilkaa in la xarakeeyo ayaa mudan oo haboon lidibtidaai waa kii waa kii isagu mubtadiga ahaa oo ama liajli libtidaai kaa isagu mubtadigaah daraadi looba xarakeeyo waakaduu culimadu waxay sii adkeeyeen waayo wax qiyaas kale maaha taxriifka inta badanna waa halku dhaco multabis alasmaai dabda multabis ilasmaai asmaada keedii dheehgelayay dabdintiisa la dabdiyo ayay sii ayay aada u adkeeyeenoo taa waa in loo cinaayado hadiyo goor magacyadu taxriif badan weeye dadkan waxaa qirayaya in badan baad aragtaa magacii isagoo si aan si ahaynba uguma dhawaaqaya waayo de inay wax kugu saacidayo kugu kaalmaynayo kutusayo sad u dhawaaqi lahayd ma jirta haddaanad dabdigiisa ogeyn haddaanad ogeyn deesa lagu dabdiyo ismiga aanad ogeyn waliyaku ha noqdo dabdigu ama shakligan dee dabdigi shakligi iyo icjaamki waxay wada dabdi weeyaane fi lasli kitaabka dhexdiisa iyo halkuu sadarka kaga jiro horta haba noqoto walhaamishi wa filhaamishi may haamishkana haba noqoto faaduna waa sali kusoo darsanaysaan fide haamishkiina dabdintu ha noqoto iyadoo weliba ay la jirto maca taqdiicihi kolley waa master de mudaaf lifaacili waa kaatilkii baan odhanayna maca taqdiicihi ninkan kaatilkee qoraya googoyntiisa iyadooy la jirto dabdintaas alxuruuf xurufta uu googooyo kelimadii dhexda ku jirtay dee halkee sideedii bay ahaanaysaa laakiin markuu haamishka ku qorayo xaraf xaraf ha u qoro si xuruuftu ay u kala soocato shakligoodaba lagu kala garto wey fahuwa markaa iyadoo taa la yeelo oo haamishkiina lagu dabdiyey iyadoo asalkii lagu dabdiyey weliba habkaa loo dabdiyo oo mutqiniinta ay laba yimaadeen ayaa anfacu taas baa waxtar badan oo in kitaabka dhexdiisun lagu dabdiyo tanaa ka waxtar badan waxay uga nafci badan tahay haddii kitaabkiiba suduurtii ay isku dhowdahay ood dhexdii un kuba xarakaysato kolbaa iltibaasimanaya sadarka ka sakreeya kaka hooseeya bay isdhexgeli karaan oo la kala garan haddana markaasoo kolkol ishkaalkiibaa iska qaa'im u noqonaya laakiin marka haamishkii aada soo dhigato ee keligii ay kelimadu qorantahay bal xuruftii aada googoyso dee hagaag bay u caddaanaysaa wixii la dabdinaya bal taasba weeye wayukrahu lkhabdu daqiiq wallahu subxaana watacala aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ويكره الخض الدقيق إلا لضيق رق أو للرحال فلا وسره التعليق والمشق كما سر القراءة إذا ما هجرما وينقض المهمل للحاء أسفلا أو كسب ذاك الحرف سحت مثلا أو فوقه قرامة أقوال والبعض نقض السين صفا قالوا وبعضهم يخب فوق المهمل وبعضهم كالهمز تحت يجعل وإن أتى بالرمز الراوي ميزا مراده واختير ألا يرمزا وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخبيب حتى يعرضا وكرهوا وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بصدر إن ينافي ما تلاه واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما وإن يكن أفقد في الأصل وقد خلف في سقد الصلاة أحمد وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية والعنبر وابن المدين بيضا لها لإحجار وعاد عوضا واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى بسم الله الرحمن الرحيم bal kitaabadii xadiidka iyo dabdigiisii ayaaba bilow inoo ahaa isagoona umuuro aan arki lahayno juhdigii iyo tacabkii badnaa ee culimadu balle juhdigii ay kuga bixiyeen iyo de wixii laguba imsaama qiimihiisna marka toodii loo eego oo aad iyo aad u hooseeyo oo u yaryahayba taas oo nicmo ilaahay subxaana watacaala inoogu nicmeeyey taas de bal faa'iidaysigeeda nicmadaas iyo qiimeynteeda iyo in laga faa'iidaysta taasi waa baab kale laakin waa nicmo weyn bal casharkii inoogu dambeeyeyna kollay de waxaan filayaa uun sharxii ina akrideen oo de markii aad raacanayseen waasan filayo waxaanan soo aragnay oo abyaadii inoogu dambeysay ahayd inay habboon tahay wixii hadhow de isticjaam ama labsi kaba imanayo hadhow khabaano geli kara iyo taxriif dibdihiisii iyada aan lagama tegin kaa guud ahaan hadda xarakaduna wixii la xarakeeyo wixii la fahmayo mooye walow bacdigood ay lahaayeen dadka ruuxa ibtidaha ama mubtadiga waxa waroonba dhammaanba iyaga ama kaa iyadoo la eegaya in la wada xarakeeyo welibana umuuraha aada usii muhimkii wuxuu lahaa waa asmaada waxay dhadheh gelaya iltibaas kaba imanayo waayo iyaga qiyaas ma gale kuwa in loo sii dadaalo kollayna salaxu aad buu u yar dheereeyey bal shakligan iyo kolkol iskhilaafkiisa shakliga kelimada la iskuba khilaafay inay masaa'il xataa xalaal iyo xaraam balihay kaba rasimayaanna xaggoose way nooguma sugnayd waxaan doonaya un bal kelimo inaan yar saxo oo dee markii horeba oo yo calaamadsanayde laakin waktiga oo aada yar celiili ahaan kaba tegay safxada ugu dambaysa laba boqol iyo saddex iyo soddon iyo casharkan kaba sarreysa un ayaa markuu qabanayay in xaggan inay habboon tahay anahu yanbagi lictinaau bidabi ma yaltabisu min alasmaa ayaa wuxuu wadayba wuxuu soo naqliyey bal qolooyinkii wax dabdin jirin cabdillahi ibnu idriis la yidhaaho وxu لما xdثني شعبة بxadيiث أbي الجوزاء السعدي عن الحسن بن علي ktبت تحته xور عين لألا غلd يعني فيقرأha أbي الجوزاء بزيم وزا oo imaمka in idrيس ba wuxuu kasoo نqلiyey شhuعبة xadيiث buu ka mqlay nin uu warinayo de magacan lhi oo xaسن بن علي kaba warinayey haddaba waxa ii taala aniga idinkana idin taala dabcadan hayso ninku waa abiljawza isacdi markaasa wuxuu leeyahay si haddaba aanan uqaldamin oo magac kale oo lamida ama mida shabahaya xagga kitaabada waa baabkii mutarifka iyo mukhtalifka inooga dambeeya xaggaa kuga shabahaya aan uguba qaldamin ayaan hoostiisa waxaan ku qortay xurun ciinun ho kelimadan dabdigeeda uu ku garanayo siday tahayoo waa si aanu ugu qaldamin oonu mid kale oo ay isku mid ahaa ay dee xagga kitaabada iskaga mid yihin dhaqaaqaan ku kala dunaadeyna aanu u qaldamin oo fayaqra abiljawza laakiin labadii xaalaba waxay taalla abiljawza iyo abiljawza una saydiin taalla labadii uu kala duwayey mid kastada abiljawza baa kan marka waxa weeyaan sawaabtasa hore ismiga hore waxa weeyaan abilxawra isacdiya halka abiljawza maaha saas uu xuurun ciin u qortay waayo abilxawra si uu xuurul ciinta ugu xusuustay ninkan kuyadiiso abilxawra ah ayuu xuurun ciinun hoostiisa uu qorayo kelimadaas ba ah halka abiljawza taalo waana sadarka sanaade inuu yahay bixadiisi abilxawra isacdiyi oo ninkay kunyadiisu saa ahayd waana nin rabiicatu bnu saybaan la yidhaaho bal markaa xuurul ciinna waxaa sabab tahay kunyada alxawra ah markaa taasu ugu gartayba xuurun ciinun oo markaa ka kale uu ka soocayo isahay aan kuwa qaldamin ayaa abiljawzaag ahaa diin wadaagka dambe waa caadi ka hore ayaa taasa waana laba nin isku dabaqa ahaa labaduba taabiciinta ay kaba mid yihiin oo abulxawra isacdina rabiicat bnu shaybaan baa la yidhaha abuljawzaina aws bnu cabdillaahi rabci baa la yidhaha labadooduba waa awasidu taabiciin ama taabiciintii dhexe weeye waana midna abulxawra midna abuljawza de waana wax ruuxii haddaan ukala hubsan ama dhigaalkaasun uu yar aanu dabdigiisa ogeyn labadooda laisweydaarin karo waa baab muctarif iyo mukhtalif intaas wey intan doon inaan sheego marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wayukrahu waxa la nacay oo karaaha ah alkhadu khadkii adaqiiqu aada u yaryaraa oo khadka daqiiq ah hataa nusooyinka kitaabka barhkood baa arraqiiq dhacday oo ruuxii khad daqiiqa inuu wax ku qoro taasi karaaha weeye sababtuna waxa weeye dee ruuxii haddii araggiisi daciifo isagiiba uu roonaado markaa haba fiicnaado arag fiican haba lahaado iyo ruuxii sidiisa kaleba araggiisa u daciifba aha ama dee weynidii ay keentay marka dambe kitaabadii kuma intifaacayo oo khadka yaryar dee ruuxii aan araggiisu fiicnayni ma arkayo kuma intifaacayo waxaa dhici kartana ruuxan naftiisa san u qoray marka uu roonaado inuu kitaabkiisii wahaystay marka dambe isagu qoru gacantiisa ku qoray aqri'iba kari waayo saa daraaddeed baa waxa karaaha ah khad daqiiqa inuu ku qoray waa khad waadixa muuqda oo dee hagaag u bayaansan inuu kuba qoro ilaa lidiiqa raqen waraaq cidiidigeed mooye iyo yarideed mooye raqu asalka hore ra-du way fadxisantay horta waayo raqi macno kaluu haaba dee xaggii raqiiqi waxaana asalkiisu yahay jildun raqiiqun abyadun yuktabu fiihi wa waa harag dee adigu bal ay khafiifin jireen oo ay wax ku qoran jireen taasba ayuu raqi la odhanayay laakiin dee markii dambe waxa bedeleyba waraaqdii adigu bal markaa ama ujeedadu waa wixii wax lagu qoranayay imikana waraaqun baaba wax lagu qortaaye taasiyarideeda hadday soo ruuxii waraaqihii baa ku yar kitaabkii uu qoranayay ama kutubtii uu qoranayay iyo wixii uu haystay ee uu heli karayey ibsan karayay ama si kale u heli karayay iyo wixii uu qoranayaaba kala badan xaajada daraaddeed buu khadki u yaryareeyey dee taas karaaha markaa kuma sugnaanaysa iladaa lidiqa raqan aw liraxaalin amase shaksi isagu rixlo badan oo ku socod badan oo waa dadkii hadii dee markaas rixlada dheer kuba jiray ee culimadeennii hore ahaa xadiiskan iyo helkiisa ha u badnaadeen culumta kalena waa loo rixlaynayay ninkii kutubtiisiibuu wataa dee waana socod buu ku jiraa bilaada ayuu doonayaa inuu isu mariyo sheekyo kala duwan uu tago hadhow haddii uu farca waaweyn kuba qorano khadkii dee markuu yar aada u waadix noqdo kutubtii baa ku cusraanaysa wixiina gaadiid ma hayso waasay uga badnaayeen dabarkoodaas ba ama iyaga iyo dadkoodaasay ku qaadanayeen ninkina waa taas oo dee rixlo dheerna kuba jiro haddaba hadduu iskuba waaweyneeyo ama farta ay waadax noqoto hadhow waxa ku cuslaanaya kutubtiisii inuu qaato adaba hadduu dee u jeedo oo ninkaa raxaalka ah ee doonaya khad daqiiqa bal intuu degaye uu dib wixiisii u habaysanayo uu dee ugu fududaado naqlintii iyo yaridii kaasna dhib ma laha waayo ragga qaarkood ba khad aada u daqiiqa lagu yaqaano ilaa maantay maktabadaha qaar iyaduu maqduud iyo ku xafidan yahay fatxubaari oo weliba arsiyadan aan hayno iyo waxyaalo kalena ay laba socdaan oo mujalad keliya rag ay ku qoreen ilaa maanta lama hayo waa mujalad keliya fatxulbaariga intaa leego mujalad laguma qoray keliya waana fartii iyo gacantii taas maaha wax kitaaba ay qortay waa nin gacantiisii ku qoray maqrib markaa siteedu yaallaa de waa caadi walo dee safa kataaba toddobaatan sadar uu qaadsiiyey ninkii keli dee sadarkiina intaasoo kelimo uu ku yaryareeyey haddaba dadkii saasae raxaaliinta ee rixlada badan kuma jiray waxa way ku weynaanayaan ma qaadan karaan oo ma sidan karaan oo bal markaas dee waa haddaba taas iyada kaa mooye falaa ay falaa yukrahu hadduu arrintu tahay xaajo waraaqdiibaa ku yar intanu isleeyey bal wax badan qaadsiiso oo ama se ninkiiba ninkaa raxaalka ee socodka ku jiro oo kutubtii ha kuu fudaato qaaditaankeedi iyada dhib ma laha hadduu kaasi khadkiisa yaryareeyo ee markaan intaasi jirin khadkiisii khadcad ha noqdo wa sharuhu haddaba khadka wax lagu qoro ee uu ruux wax ku qorayo ka ugu shar badan ee ugu xumi atacliiqu tacliiq weeye waa isagoo adigu xuruuftii ay ahayd in la kala saaro ay kala baxaan tacliiqu waa khaldu lxuruuf weeye maca cadami iqaamati asnaam bay idhahan isagoo isku dar waa isku dar khudud ujeedadu xuruuftii aan la kala soocin oo xuruuftii ayd in la kala sooco ee ahayd in la kala farqiyo oo uu ruuxu ama degdeg ha noqoto ama wax kale uu isku daro oo hadhow labsi weydi kaba yimaado oo dhici karta in laba aqri waayo isagoon kuwii dee ilkahan yaryare ama waxaan ay leedahay xurufta calaamaadkaba way soo taagtaagan sasinka oo kale iyo shinka iyo de sinigan ay leedahay yar taagan ama laba ha noqo ama saddex ma saase taasna aanu hagaag umuuqin umuujin oo ay u muuqan weydo bal xuruftiina israaciyo iskuba daro taas ba ugu shar badan iyo walmashqu mashqiga oo mashqaduna waa kitaabada degdegeeda ruuxi oo degdegayo maca bactarati alxuruf yowsan surcat lkitaaba waa degdeg uu qoro markaa xuruftii buu jiijiidayaa waaba kala daadnaa waxyaala ahayd in la israaciyo ayaaba dhici karta iyadna inuu kalaba googooyo isagoo ama wuxuu doonaba ujeedadiis haba ahaato mashqig waxaa la idhahan waa surcat lkitaaba maca bactarati alxuruf wey xuruftii taa hore hadday ahayd qalbigeedi iyo xuruftii baa la israaciyo o la iskuba daray tani waa xuruftii waa lakala daadinayaaba taas oo kale oo waayo dee intuba ruuxii kale aqriyaya waxaa la arkaa inaanu wixiiba garan aanu aqriyi karin washaruhu tacliiqu walmashqu kamaa sharu lqira'ati sia ay tahay qiraa'ada ta ugu shar badanba idaa ma hadrama hadduu qiraa'adii ku degdego oo qira'a waadixaan u aqrayna uu dudubiyo iskala geliyo oo dhici karta markaa xurufta qaarkood inay qarsoonaato la maqri waayo hadduu doono meelo aan dee idqaamba lahayn degdegan daraaddeed uu iskuba idqaamo kelimaad uu israaciyo taas oo kale siday qiraa'adaba taasi ay ugu shar badan tahay ayaa xaggan surcada kitaabada ee hadhow keenaysa xurufta inaanay sii dee isku qormi jirtay aanay kuma qormin xurufo kala gu-i jiray dhici karta degdegaas inuu isku raaciyo xurufo markaa waxa weya kala dee israaci jira hadduu doono inay kala gogo-aan oo jijiidkan uu jijiidaya waxyaalo bal umuurahaasi waa ta kitaabo ugu shar badan hadna dee waxa u fiicanun ka ugu wanaag ugu cad ugu muuqda ee hagaag looguma aqriya sida qiraa'ada teedaase iyada bayaanka ah ee si degan loo aqriyaya ay ugu fiican tahay saas buu yihi wayukrahu waxaa la nacay alkhadbu daqiiqu khadkii raqiiq ahaa ilaa libiiqi raqeen waraaq cidiiligeed mooye oo hadday taa tahay dhib ma laha aw liraxaalin ama se ruux rixlo badan oo socod badan ku jiro isla kutubta ku fudaato falaa ay falaa tukrahu washaru macnaa washaru lkhabdi weeye xagga hoosena waa ka tafsiirku idinku qoran yahay hadka ugu shar badani atacliiqu tacliiq weeyaano waa xuruuftii oo la israaciyo ay ahayd in la kala googooyo oo lakala reeb rabase xuruuftan aan dee xagga damba kaga darsamay waxyaala jijiid saasa uu isku wada daro walmashku iyo degdeg iyo surco kitaabadii ay kaba dhalanaysa iyadna bactaro xuruufeed iyo xuruuftii oo la kala googooyo iyo inaan asnaantii ay lahayd iyo waxyaalihii aan la muujin ee taas dabsi iyo tirtiritaan ku yimaado kama sharu lqira'ati qira'ada sidaasa ugu shar badan ba ay u tahay ilaa mahadrama hadduu ku degdego bal haddaba in qolooyinka culimada ahaa dee umka umuuro qeyb kaba midina waa umuuro taariikh ahaan iyo juhdigii iyo bal kutubtadina soo gaadhay maanta shan aan kuba hayno culimadu naqlintii ay noo soo naqlinayeen iyo qoritaankeedii tacabkii badnaa iyo juhdigii badnaa tacabkii badnaa ay kaga gaadhay iyo juhdigii badnaa ay kuba bixiyeen iyo say u ilaalinayaan dabdigeen oo bal markaa ayaa uu umuuraha noogu socda qaybo dhami waa inoo taariikhiya laakiin ninkii maqduud haysta inuu ogaado bal oo waxyaalaha iskaba jiro marka waxa weeyaan xuruftan dhibcaha leh ee mucjamka ay idhaahaan ama dhibcaha leh taasay dhibcahood u dabdin jireen dee waa kii idhahaa u yustacjam mustacjame inay taas ay aada ugu ilaalin jireen ayaa haddana xuruftan aan dhibcaa lahayna calaamaad bay u yeeli jireen lagu garto marka horeba inuu xarafkani xarafkii muhmalka ahaaye xarafkii aan dhibicda lahayn yahay ina kolkolba imaka waasana abiljawza baan hayn iyo abilxawra kitaabkeeni halkii abilxawra ahayd abiljawza bay dhacday oo kale ninku abilxawra markay ahayd wuxuu calaamada ugu yeelo xuurun caynun u yeelay waa si aanay abiljawzadan imika waa si u ka dhigay ka baxsanayey ayaaba kitaabkeeni dhacday waatu ninkaasi ka baxsanaya markuu ku hoos qorayay haddaba dee umuurahan ama ninka naasika way ka iman inaga dabaabacaadkana waa tan akhdaab badaniba jirto ta aan arkayno haddaba umuuraha si looga badbaadiya calaamo xarafka muhmalkana u yeeli jireen calaamaadkaasna iyadoo dadka ay badnaayeen manaadiqdoodna ay kala dunayd calaamo keliyao guud ahaanba ka wada dhexaysay ma ay jireen ee qolooyinba calaamo ay isticmaalaan baa jirtay umuurihii buu sheekhu raximah llahu tacaala abyaadan inoogu sheegayaa saddexda wuxuu yihi wayunqadu dhibic baa loo yeelaya wey waa la dhibcinaya dhibic baa loo yeeli almuhmalu xarafkii aan asalkiisu dhibicda lahayn ee muhmalka ahaa dalxa siwalxaay kollay wuxuu u qasriyay waa wasanka daraaddeeda oon xaada ahayn asfala asfala alxarfi xarafka xaggiisa hoose ayaa dhibic looga yeelayaa waa xarafkii marka horeba muhmalka ahaa taasi waa mid oo waa calaamo iyada bacdigood ama in badan ay isticmaaleen aw amase calaamatuhu xarafkaa muhmalkaa calaamadiisu mubtadaan qadareedna sharaxa bay taasi inoogu sugantee kasbu daaka kaa qoritaankii alxarfi xarfigaa qoritaankiisa la qoro weeye taxtahu taxtahu waa xaggiis taxta alxarfi lmuhmal xarafkaa muhmalka waa hoostiisa lagu qoro masalan waa dee matalan matal ahaan amase matalan bimacnaa mithlan isagoo isagii laba mid ah kaas aw amase yaktubu waa qorayaa ruuxii kaatibkahaayo qoranayay suu muhmalkii isagana calaamo ugu yeelo oo waana ictimihii ay dabdiga xurufta ay u cinayoonayeen unbay tana teen fawqahu fawqa alxarfi lmuhmali xarafkaa muhmalkaa korkiisa wuxuu ku qorayaa qulaamatan qulaamo macnaa waa suuro sabil yar oo kale oo dee shabahaysa cidida markaan inteeda hore si fiican loo wada gooyo waatan si suura bisha oo kale ay leedaho wax mustaqiima uun ma aha haddaba saa suuradaa hilaale shabahaysa qulaamata difr ama cidida inteedaa la gooyo marka hagaag dhammaanteed loo wada gooyo waa taas suura bil oo kala yeelanaysa taas shabahaysa oo xagga sare loo jeediyo laakiin oo loo jeediyo aqwaalo fi haadihi waa aqwaal weeye waxaana weeye kuwaasi aqwaal ama waa dee iyo calaamaad waa saddex calaamada oo meesha kuba sugan oo barhkood baa taa isticmaalay oo